waxaa maanta gebi ahaanba soo gebagaboobay heshiis muddo laba bilooda soo socday oo u dhexeeyey wakiilka dumarka ismaamulka wasiir faatuma jeexow iyo sidoo kale faatuma geedi cali oo horay xilkan u soo qabatay taasoo u gudbisay kiis ka dhanna kursiga dumarka wajeer maxkamad haddaba heshiiskan oo uu sidoo kale garwadeen ka ahaa barasaabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi jiir ayaa maanta ku soo gebagaboobay magaalada nairobi labada faatumo mida hadda xilka haysa iyo sidoo kale fatuma geedi oo horey xilka u sii haysay oo aan qadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa iiga warbixiyeen in ay heshiis waara gaareen kaasoo ay ugu danaynayaan shacabka ismaamulka wajeer daqiiqado ka hor baraha bulshada waxaan ku aragnay heshiis ee la sheegay inaad wada gasheen adiga iyo faatuma geedi oo kiis maxkamad kaa geysay ku aadanaa kursiga hadda adiga aa maamulayso bal haddii aad faahfaahin naga siisa arrimahaasi walaal macaweye khayr alla siiyo magacayga waa faaduma jeexo gabadii women hesaaka ku jirta sidaa u sheegtay waa kiis oo maanta aan soo gebagabaynay anii walaashay faaduma geedi xildhibaanka hore ku jiray marka muddo hadda laba bilood lasoo dhaafay hadal baa noo socday maantana waan soo gabagabaynay hadalkii waa tahay gebi ahaan waxaad ku heshiiseen inay faatumo ka laabato kiiskii ay dacwada kaa gudbisay nacam haa maanta suu yahay dareenkaaga walahi aad baan u faraxsanahay walaal ilaah kasoo ko waxaan rabaa mahad weyn inaan u celiyo gabanageena hadda ku jiro axmed cabdullaahi oo ka noqday ogi arrintan oo labada dhinac masukankeeni oo hadda laba wiil lasoo dhaafay arrintan ku jiray oo maantana alxamdulilah soo gabagabaynay waxaan rabaa inaan u celiyo walaashay faadumo jeedi oo iidana hadda ka hore kursiga soo haysay kadib walaalkay gabanaga axmed cabdullaahi oo arrintan oday ka noqday reer wajeer dhammaan intii idaalo arrintan ay murug ku haysay oo habeenay daraari soo wacaayeen oo oo lahayeen arrintan iska dhammeey waxaan u sheegayaa maanta inay arrintii soo dhammaatay oon soo gabagabayni oon insha allah shaqo u bilaabi doono ayagana ay niida khayr u sheegaan waa mahadsan tahay faatuma geedi waa ku soo dhoweynayaa bal waxaan rabaa heshiiskan aad gaarteen adiga iyo faatuma jeexow inaad bal waxyar faahfaahin naga siiso aniga iyo walaashay faadumo waa heshiinay wajeer waxaan rabnaa hadda in wajeer loo shaqeeyo midnimo hadda laga shaqeeyo intii waan dhameynay liidarskeena gobonageena wajeer iyo odayaasha aad saddex galeen midi kaleeto anigoo aziliyo aan jubiliyan ku istaaga idana waa wadiya maziliyo aan nahay soo qaaday marka inaan wada shaqeyno dad hal noqdo aanaan iska dhaafno ani walaashay shuruud la-aan aan dhaafay sababtaasna iska leeyahay xisbiga iyo liidarska iyo odayaasheena labada dhinac marka waxaan leeyahay wata hadda uu dhamaaday kullaysood waxaan doonayna annaga xaqaynaan doonaynay in aan xisbigaasaan soo celino iyo rashaan rabnay laakiin dee tala kastaba talaa jiraan kaa dalka kaa badinaya marka waxaan leeyahay rojer hadda misaa maxay rojer iyadana si cadaaladda ah oo wanaagsan oo ummad beeran ha ugu shaqayso hadowga dhiganin aniga keesa aligu hayay qila kadiganin rojer ha u shaqayso rojer ha midayso karay soo bartiye karay midooradin mara rojer waa mid qaar ka mid ah shacabka wajeer oo dareenkooda ka dhibtay arrinkani ayaa sheegeen inay aad u soo dhoweynayaan maadaama maxkamad aysan xal waara aysa keenaynin khaliif cumar bulow waxaan ahay mas-uul hore looga soo doortay wajeer sabt waxaan maanta rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxda ku heshiisay nairobi gabadha la yidhaahdo faadumo geedi oo ahayd habeenay dalaga soo doortay wajeer county iyo faadumo jeexow oo hadda loo doortay xilka heshiiska ay labadaas wada gaareen ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan anigu leeyahay middaa wax loo hambaliyeeyo wax fiican waaye tillaaba hor u socod waaye waxaan aad ugu faraxsannahay u soo dhoweynaynaa labada gabdhood oo walaalaha ah oo heshii oo iskugu imaaday oo maxkamadda jidjiidkeeda ka wala heshii aad u soo dhoweynaynaa waana mahadsiin aad iyo aad baan ugu faraxsanaha maadaama hadday heshiyeen faadimo jeexow iyo faadimo geedi aad iyo aad baan ugu faraxsanaa maadaama annaga heshiiskooda wax noo ah waa laba gabdhood oo walaalo ah waa laba gabdhood oo soomaali ah waxaan rabnaa heshiiskoodaan aad iyo aad baan ugu faraxsanna midda kale waxaan ka codsanayaa faadimo jeexow dumarka ree wajeer idil inay isku sinto oo si fiican uga shaqayso waxaan u arkay labada gabdhoodoo heshiiyeen alxamdulilah rabbialcaalamiin labadooda waa gacanteena bidixda iyo midda midigta midigta iyo bidixda ay noo kala yihiin wax kastoo dhacana waxaa fiican insha allah inay ahda sida walaalnimada iyo wanaagga lagu dhammeeyo wallaahi anaga arrintaas waa maqlayna laakiin inay kheyr ka dambeyn doonana waan waan filaynay haddaan nahay bahda reer wajeer oo aniga maanta koomajiinka reesa koomajiinka aan nahay siba darisaa layahay walaalaa layahay waa la iska dhasha raalle iyo nus ayaan ku nahay waan ogolnahay waan ku raacsannahay inta arrinta soo qaban qaabisana insha allah waxaan u rajaynaynaa guur iyo galbasman ree wajaaraan nahay heshiiska faadimo geedi iyo faadimo jeexow waan ku faraxsanahay aniga reer wajeer haddaan nahay in wajeer wax laga qabtaan diyaar u nahay si kastaba ha noqotee waxaa gebi ahaan soo gabagaboobay kiiskii ka dhanka ahaa kursiga dumarka ismaamulka wajeer oo ay horay maxkamadu u gudbisay wakiilkii hore dumarka ismaamulkani fatumo geedi cali iyadoo heshiis waara la saxiixatay maanta amaba la gashay wakiilka hadda xilka hayso fatuma jeexow waxaana garwadeen sidoo kale ka ahayeen labada dhinac odayada ka soo kala jeeda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer